بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا xalay waxaan inoogu dambeeyey hadday suurtagal tahay laba nas ama laba dani marka ay iskaba hor yimaadaan haddii ay suurtagal tahay in la tamciyo oo la isu geeyo waa la tamcinayaa taasna haddii aan taariikhdii ognay inay kala horeeyeen iyo oo markay naasikayn mansuukan kaba dhigi kar layn iyo haddaan la ogeynba waa isku mid oo inta ay suurtagal tahay daliil labadii daliil lagu wada camal falaa midkood lama ilqeynayo intaasay noo joogtay misaal ba marka uu inoo sheegay xadiiskii ah in almaa laa yajnub iyo nahyigii ahaan tastasila almaratu bifadli rajuli warajulu bifadli lmarati laguma jamciyey haddaba jamcinta ayaa ay noo joogtay wuxu uhi waxaa lagu jamciyey nahyigii lagu xambaarayo karaaho ficilkan rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laba yimi haweeney wax ka hadhay oo biyo ahaa weliba iyadoo janaabaysanaya kuwa dee biyihii adigu gacanta ay gelinaysay ay weelka dardarsanaysay ma yahayn dee wax ama tuushiyo waxay kuwa maydhanayeen taasi may tirin xamaamiyeen bal taas wixii ka hadhay rasuulka ilaahay maydhashadii ku maydhana arrinku biyuu saas kuma nijaas iyo ama mustacmal kuma noqonayaane waa ku maydhay jamcigu taas ba hadda wuxuu leeyahy jamcigii waxay noo sii adkaynaya ayay halkan raaciyeen oo wuxuu uhi wayu-ayidu waxaa xoogeynaya hadal jamca jamcintan aan idhi ficilka nahyiguna waa karaahuna waa laga mudan yahay wey hadday dhacayso in la iskaba daayo ha la iska daayo laakiin haddii aan la iskaba dayn waa sax oo biyo waa daahir oo arrinkaasi bahuurkoodii ma bedelayo taa waxaa xoogeynaya xadiisu bicri budaacata elka budaaca la odhan jiray xadiiskiisii oo xadiisku wuxuu ku shuroobay waa xadiiska biro budaaca waana dee meel bustaan ahayd ceel kuba yaalay weeye rasuulka ilaahay baa la weydiiyey isagoo ceelkaa in malaa meel godadna waa ku yaalo markaa daadadku yimaadaan dee biyaha meelaha ka yimi oo dhici karta wasakiya waxyaala soo qaaday inay biyihiiba kuba dhacaan marka rasuulku wuxuu uhi ina almaaa dahuurun biyuhu waa wax daahira ama wax dahirayo laa yunajisuhu shay-un shay dee isaga ku dhacay ma nijaasaynayo ilaa maa dalaba wax ka haalib noqday calaa riixi urtiisii oo urtii biyuhu bedelayba mooye oo urtii dee waxan yeeshay shayga nijaasaaba wa dacmi dhadhankiisii ka haalib noqdo dhadhan kaleba wixii uu isu rogay biyihii walownihii midabkiisii oo midabkiisuba doorsoomo waxaa ku dhacay ee gaadhay haddii bal masalan nijaas ba ah hadduu urtii ama dhadhankii ama midabkii bedelayo biyihii dahuuriyadii way ka baxayaan oo dee biyo daahira ma aha markaas laakiin haddaan taa la helin waa daahir oo markaa hadalkaa hor dee biyahan gacan la geliya ruuxa ma janaabaysan ama haweeney caadal oo ku meydhanaysa aweelkii ama duurduurkeedii gaadho kaba hadhay baqiyadii waa tan oo kale almaa dahuuru taas weeye waayo wax bedelayana maha taasi xadiiskan markaa joognay xalay xadiiskani horta bal jumlada hore haddaan qaato ina almaaa dahuurun laa yunajisuhu shay-un jumladaa keliya haddaan qaato waa jumlada ku shuhrowday xadiiskaa bicru budaaco ku shuhrowday waa jumlo saxiixa ah ama dee xadiisan saxiixo ay ma kala duwane ay saxiix yeeleen xadiiskaa waxaa ka horreeyey un su-aashii rasuulka ilaahay laba weydiiyey arrinta lala soo qaaday ee xadiiskani jawaabtiisa ahaa waana xadiis bar markaasa abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i ay wariyeen saxaabiga warinayna abu saciid alkhudri uu ahaa bal taas ay ma kala duwana ay saxiix yeeleen waa xadiiskaa lagu yaqaano dee xadiiska biru budaaca ama xadiiskiisii laguma yaqaan ama intan istisnahan xadiis kale oo isaguna laftigiisu kan ku dhawaabuu laba socday labadoodii bal marka ina almaaa dahuurun ama ina almaaa laa yunajisuhu shayun ilaa maa galaba bal marka haddaan istisnahayo xadiiska wada qaadano wuxuu noqonayaa xadiis kaleo ibnu maaja uu wariyey oo saxaabigiisuna abu umaamata albahili uu ahaa kollay sanadkiisuna uu aada u daciif yahay dacfigiisuna kollay mid ay culimadu inuu daciif yahay isku waafaqsan yihin ah masalan kan ay istisna uu kuga sugan yahay ama istisnaan laakiin itifaaqa dacfi isagoo jira ayay culimadu ku ijmaacsan yihiin ama la isku waafaqsan yahay jaanib kale camalfal macnihiisa lagu camalfal oo ah wixii biyo dooriye ee midabkii ama dhadhankii ama urtii dooriya de waxyaalaha ku dhacee nijaas kuba dhacday inuu nijaasaynayo waa la isku waafaqsan yahay waa arrin ijmaac marka xadiidku sidaasba istifhaam iyo dacfigaaska aad u adaga kuba sugnaado in rishtin ibnu sacad la yidhaaha ayaa xadiidka sanadkiisa ku sugan oo aada u daciifa kollay kutubtaasna rishtiniyada ku jira oo dhamiba mala waa dhawre inta nin nin xoogli kuma jire oo magacaa la yidhaahabe bal masalan haddaba taasi ay jirto meesha itifaaq waa jira cala alcamal horta camalkii waa jira marka haddaan eegno istisnaa iyo laftigu la socday waa xadiidkaa kale ibni maaja laakin jumladaa hore un haddaan qaatan xadiid kale kaba dhiga in almaa dahurun laa yunajisu shay waa xadiidka asxaabu sunan oon ibni maaja ku jirin ay wariyeen waana xadiidka saxiixa waana xadiidka loo yaqaano biru budaaca ama xadiidkan uu imika soo dhigtay biru budaaca maca istisnaam taasi iyadu ma jirto oo istisnaa oo xadiid kalu lama socday xadiidka biru budaaca lama socon bal inta aan ku dhaafno taa hore waana intii xalay naga harsanayd faidaa lam yumkin laba xaalu inoo soo sheegay laba daliil ba masalan laba xadiis oo dee daniiba hadday iska hor yimaadaan inaan jamcin karno waa xaalada hore oo dee waa la jamcinaya iyada taas waana noocaa marka ay ku magacaabaan mukhtalif alxadiis bay kaa yidhaahaan waa xadiidka kiisii iskhilaafsanaa iskhilaafkiisina dee dariiqadii lagu xaliyey in laysu geeyo macna lagu wada xambaaro un weeye xataa nooc ta'wiil baa iman kara lakin icmaalu marka adaliilayn awla awlaa min ilgaai axadihima ama xaaladii labaad maxay noqon haddii aynu labadoodii laba macno isburinayo weeye oo haddaan midkood macnihiisa qaadano kii kale meesha uu ka baxaya isuma geyn karno xataa nooc ta'wiilba haba noqoto fain lam yumkin iljamcu falaw xaalataani markaasna laba xaaluu yeelanaya macrifatu taarikh taarikhtii oo la garanayo wayakunu lmutaahir marka waxa ay tahay taariikhdii in la garto macnuu waxa weeyaan labadan xadiid ee kala cabirayno maanta waa mutanaaqibayn macnaa ma jamcin karayno isuma geyn karayno waxaan dib ugu noqonaynaa bal wuruudkoodii iyo waqtiyadii ay yimaadeen taas ayaan ama rasuulka ilaahi xaggiisa ay nooga soo arooreen baan dib ugu noqonaynaa haddaan taariikhaan ku ogaano inay kala horreeyeen oo kii horreeyey aan ogaano iyo kii dambeeye aan kala garanno taariikh marka maxay noqon wayakunu lmutaahiru kii dambeeye baa wuxuu noqonayaa naasikan mid nasakaya lilmutaqadim marka waa halkan nafsiga ukacayno nafsigu inta jamcini suurtogelayso baab nafsi looma kacayo laakin haddii aynu aragno aan taariikhdii haysano welibana arrinkan ixtimaal kuma sugnaado inaan nidhaahno malagkaasaa horreeyey oo kale ma noqonaysa waa in dhab ahaan la garanayo ee waqtiyadoodii la kala garanayo marka kii horena mansuuq buu noqon laba aayadood oo dee sab oo kale ay macnahani kaba dhexeeyo tii hore oo kale dee la garanaya tii uruudkoodu horreeyey ama nuduurkeedu horreeyey ka dambena naasikii buu noqonayaa misaalna waaba kan misaal mika misaalkiisu waxa weeye xadiisu dalq ibni caliyin radia allahu canhu saxaabiga dalq ibni cali xadiiskiisii uu wariyo ah anahu isagu qadima inuu yimi almadinata madina wa kana masjidu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay masjidkiisuna min cariishin cariish ayuu ka samaysnaayo dee markaa berigii dambe ee dhowr bilood rasuulku madiino joogay ee masjidkii lebin laga dhisay lebinkeeni aan naqaanay taas walow dee intaa albaabada un dhinacyadooda dhagax lagaba dhigay dushana waxaa lagu hadheeyay un laamihii timirtoo taasi ismay bedelin oo cariishnimadii xaggaa iskamay bedelin laakiin dhinacyadii baa isbedelay haddaba intaa horuu bilowgii ahaa cariish baabuu kaba samaysnaa fasamica oo masjidka rasuulka oo xaaladaasa ujeedada waa awaail alhijra ayuu yimi hijrada bilowyadeedii buu yimi ninkan fasamica wuxuu maqlay dalqi acraabiya nin reermiiya oo yasal weydiinaya rasuulallahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu weydiinaya su-aashana cani rajuli nin ayuu weydiinaya bal xukumkiisa ninkaasoo yamasu taabanaya dakarahu dakarkiisii ficilka masana kollay waa ficilo baabkeeda oo masiso asalku yahay yamasu taabanayo dakarahu dakarkiisa oo buuryadiisaabu taabtay bacda an yatawada intuu weysaystay dabadeed buu isagoon dee waxba u dhaxay ba ayuu buuryadiisii taabtay mar hadday ka xigta dhib ma lahayn acalayhi wuduun wayse miyay korkiisa too waysadiisaa miyay kaga jabaysaa su-aashaas baa la weydiiyey faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi wahal huwa dakarku miyuu yahay ama buuryadiisa iyo cawradiisaas ilaa badcatun waa qidco ama waslad un mooye minka adiga kaa kamida waa jirkaagii waslad kamida waxay kaa jebisaa markaa wayse ma jirto dee xubnahagan kale ama qidcooyinkan kale ee hilibkaaga ayuun bay laba mid tahay waa in hilibkaagii kaba mid ah hilibkaagan kale iyo jasadkaa kala taabashadiina wayse may burinay tana waa lawn oo markaa macnuu yahay waysadu kama jabayso oo ruuxa kama burayso hadduu dakarkiisii taabto xadiisku saasuu inoo faa'iideynaya waana xadiis asxaabu sunan ay wariyeen oo dalq ibnu cali ay kaba wariyeen ibnu xibaan iyana ay saxiix yeeleen siduu xaafid ibnu xajar yidhaaho bal xadiidkaas waan haynaa xadiis labaad baa jiro waaba kan maca xadiisi busrata binti safwana wa abi hurayrata radia allahu canhu busra bintu safwan iyo abu hurayra sababkaasi xadiiskeedii dee uu markaa kani ay iscaaridayaan oo uu masalan xadiiskaas ama labadani ay warinayaan uu kan yahay kii ay kulmayeen xagga mucaarado ahaan iyo tacaarud ay kuga kulmayeen oo maxay ahaa ana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay qaala wuxuu yihi man nasta ruuxa taabta dakarahu dakarkiisa taabtaa falyatawada ha weysayso oo ruuxa dakarkiisa taabtaa guryadiisa ama cawradiisa taabtaa ha weysaysto oo is hadduu wayse qabay macnaa taabashadaasi waysadiisay jebinaysaa xadiidkana asxaabu sunan baa wariyey xadiidka busre markaan aragno ama aan busre kaba dhigno tirmidi iyo ibnu xibaan iyo aymo kalena way saxiix yeeleen ama xadiidka abu hurayra dayne laba xadiis buu israaciyey isaguna macnahan kuba yimi kollay shaafici iyo axmed iyo baa soo saaray ibnu xibaan iyo lafdiguusa bale lafdiga shaafici haddaan soo qaato wuxuu aha idaa afda axadukum yadahu ilaa dakarihi laysa baynahu wa baynaha shayun falyatawada macnaa waa labadooda uu israaciye man masa dakarahu falyatawada lafdigi iyo xadiiska busre weeye ee kan kale khaasatan lafdigaa shaafici ayimadaasna way la wadaagsantay haddaan soo qaado wuxuu aha xadkiin hadduu gacantiis ay gaadho ee dakarkiisii isagoo wax u dhexeeya oo maro oo ka xigta aanay jirin markaa ha weysayso dee hadduu wayse qabay ka bal xadiiskan iyo balkaas ka abi hureriyaka busraba muxuu inoo faa'iideeyey taabashada dakarku inay waysada burinayso dee haweenaydna hadday cawradeeda taabato waa lamid uun oo waa la xukumeen dee wax gaarina way kuba yimaadeeno ama dee wax gaarina way uga yimaadeeno daliil gaare markaa imaka maxaa jira haddaba faqad tacaarada way iska hor yimaadeen oo haadani alxadiisaani labadan xadiis labadan xadiis midna wuxuu keenayaa taabashada dakarku inaanay dhib lahayn oonay wayse burinahayn midna inay burinayso waa laba xukumo imaka ma jamcin karno oo dee waxa weeyaan ma jamcin karno walow barhkood ay halkan kale dee calaa sabiil istixbaab un dee hadday taa laba yidhaaho waaba ohan la odhan kari laha barhkoodna yidhaahda ka dambe walam yumkin ma suurtagelin aljamcu jamcin aan jamcina marka kol haddii aanay jamcini noo suurtagelayn oo waxaani waysu burinaya iyo ma burinayo meel dhaxun isugu keenaa ma jirto meel dhaxun isugu keena ma jirto marka kol haddaan intaasi jirin maxaan u kacaynaa taariikhdii baan dib ugu laabmaynaa labada xadiiskeebaa horreeyey markaa xukun dambe oo soo cusboonaaday baan k dambe markaa ka dhiganaynaayo iyadoo xukunkaa hore jiray oo lagu camalfalayay ayaa xukunkan dambe meeshii yimi oo bal masalan kan dambe uu keenay xukumkii hore bedelun baa si dee naasik iyo mansuuqa xaaladoodu ay ahayd marka wuxu uhi waqad culima waa la ogaaday oo taarikhaan baa waxaan ku ogaanay taqadumu xadiidi dalqin ninkan dalqa la dhaha xadiiskiisa horreyntiisa uu ka horeeyey xadiiska busra iyo abi hurayra iyo wa ta'ahuru xadiidi busrata wa abi hurayrata haweeneydan busra bintu safwan iyo abu hurayre xadiiskoodna inuu dambeeyey baynu taarikhaan ku ogaanay see taarikhdaasi ay tahy waa tan lianna xadiida dalqin dalqa xadiiskiisu xiina kaana markii buu ahaa masjidu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam min cariishin rasuulka ilaahay masjidkiisu inta ama la dhisin ee dee bal masalan uu cariishun ahaayoosa dhici karta hareeruhuna aan labinka laguma samayn oo wax yaroo kale oo bal dadkii ay harsadaan un uu masjidkuba ahaa cariishyata ayaabuu ahaa ay fii awali quduumi rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam almadiinata markii ugu horreysay rasuulka ilaahay madiine yimi maca ana islaam abi hurayrata iyadoo jirtay abu hurayre islaamkiisu oo uu soo islaamuu rasuulka ilaahay laba kulmay uu wax kaba wariyey xasala inuu xasilay fi sanati saabicati min alhijra sanada toddobaad ee hijrada inuu xasilay oo macnaa waxa weeye bal abu hurayra dadkii xadiiskan maqlay kaba mid ahaa abu hurayrana islaamkiisu waktigaa sanada koowaad ee hijrada ilaa lix sanadood oo kale uu ka dambeeyo sanadii toddobaad bilowyadeedii baa rasuulka ilaahay uga yimi oo uu soo hijrooduu soo islaamay marka maxay halkaa aan ka qaadanaynaa xadiiska abu hurayre inuu kaba dambeeyey walow taasi sarix maaha inuu ka dambeeyey xadiiskaa hore busra dee a'imada qaarkood jaami kale eegeenoo tarjiix baabkiiba u kaceeno ciddan saxiix yeeshay ee a'imada oo badan midna sadakaro farya sababa iyobay ku raajax yeeleen iyo dabal masalan axaadiisan kale shawaahidda uu leeyahay oo naasikiyo mansuuq kamay dhigin bal markaa taasaan ognahay faxakama bacd lculamaa iyago taas wey cibaarada taas ugaba cabire culimada bacdigood waxay xukumeen cala alawali ka hore binasi nasi bay ku xukumeen kole ishkaal yar baa jiraya markaas ishkaalku waxa weeye oo dersanka kuta naski iyo mansuuqba ama abwaabta naski iyo mansuuqa iyo waxa nasti laga qaadan kara iyo waxaa nasti keenayna ay kagaba hadlaan ma aha amaaraadka ama waxyaalaha adilada nasti laga qaato xadiiste bal masalan saxaabigiisi uu dambeeyey oo ama islaamkiisu dambeeyey dee inuu raawigiisu yahay ka kalena raawigiisu uu islaamkiisu horreeyey oo kale waxaa suurtagalaba ee kaa horeba inuu wakti dambe ka maqlo walow tani wakti xadaysan intani ay yar u dhaweynaysa xaggaa hore o dee taariikhdii iyo sanadii iyo waktigii waaba ti inooga tilmaaman lakiin marka ani intaasi lama socon waxaa dhici kartaba kaa islaamkiisu horreeyey inuu mar damba kaba maqlay oo wakti kan anu de waxa weeyaan waktii kani maqlay wakti kaba dambeeyey ama se kan islaamkiisu dambeeyey xadiiskuwa maraasiishii saxaabada uu noqdo uu saxaabi mutaqadima kaba maqlay calaa kulli xaalin bal naas haddii tarjiix loo baahdona kaa hore ayaa cidda tasxiixsay ay badan tahay mee ka dambe haddii xagga kale loo kacana dee waabatan aimada qaarkood nasta ay xukumeenba kolaynayn axaadiista dee bal masalan qur-aanka waatanoo kutub gaara oo dee naasik iyo mansuuqeeda kaba hadasha iyo kutubta tafsiirka dee meelaha ay u cinaayodaanba way jiraan axaadiisana kutub dhawra ayaa madbacaysa lakin kitaabka ugu ahamsan oo kolley dee halkana ay kuma soo aroortay waa kitaabka uu abubakr alxaazimi ama imaamka macruufka a dhowray soddon jirka kuwa dhintay leeyahay ee lagu magacaabo alictibaar fi naasiki walmansuuqi min alaasaar waliba dabcaadkiisa dambe si ay taxqiiq leeyihiin dabcadii ugu horreysay raagib dabaq madbaceeyey iyadu dee may de kitaabkii waa madbaceeye lakin xaaladeeda ama kitaab muxaqaq aanu ahayn ee dabcad kala duwan buu leeyaho ujeedadu abwaabtan fiqigana waa ku socdaa baabka baa dhiganaya sida waysadii abwaabtii kalena uu dhiganaya wixii halkaa kuma soo arooray waliba qeyb muhimana waa leeyaho kitaabka intiisa hore xataa kan inoo xaggiisa dambe waxaa inoogu iman doonee tarjiixa iyo umuuraha keena daliil in daliilka kale laga raajix yeelo dee badan ayuu kontan waja awjuda tarjiixa ayuu xagga hore kuba dhigtaa iyadoo dee tacriifkii naskiga iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaana ay u horeyso bal waa kitaabkaas haddaba imika kan oo kale maxay noqotay xaaladii labaad mansuuq baan kaba dhignay fain lam yuclami taariikhu taarikhdii haddaan la ogaan waa kii yidhi inay laba xaalu yeelanayo falaw xaalataanye ida waa macrifatu taarikh bay ahayd taarikhdii haddaan la ogaan fatarjiixu in la kala raajax yeelo labadan daliil ee iscaaridaya ayaa yulab markaa ayaa ahaanaysa dee oo waxaa arrinku noqonayaa tarjiix oo falamru yakunu bitarjiix waay waa la raajax yeelaya midkoodka kale maxaa tarjiixaasna lagu kala raajax yeelaya bidalabi amrin amar darabkii khaarijin ka baxsan canhuma iyagii waa kuwan oo taarikhaana kumaynaan ogaan haddaan naasikiyo mansuuq kaba dhigilan waanu jamcin kari weyne bal wax iyaga ka baxsan oo labada macnay inoo kala faa'iideynayaan mid ahaan inoo sii xoogeeya ayaan darbaynaayo taasaan ku kala raajix yeelaynaa marka fa tarjiixu tarjiix bidalabi amrin oo in lagu kala raajix yeelo bidalabi amrin amar dalabkii khaarijin canhuma kaasba dee ayaa arrinku ahaanayaayo kaasbaa deeta yurajaxu bihi axaduhuma cala alaakhar arrinkaas baa midkoodka kale laga raajix yeelaya wa misaaluka misaalkiisu waxa weeye alaxaadiisu axaadiistii addaalatu tilmaamaysay na tusaysay ama faa'iideynaysay cala taqliisi wakti hore oo dee dhulku madow yahay waagu ha beriye in la tukado bi salaati subxi salaada subax maca alaxaadiisi taasoo axaadiisa maceed ahaatay addaalati tilmaamaysa cala alisfaari bihaa dee loo yarkaadiyo salaadii subax inta dhulku dee bal weli madahadbaaku noqdee wax la kala garanayo dhulku ka yar iftiimayo macnaa waxa weeye axaadiis baa soo aro sugan baan leenahay oo rasuulka ilaahay kaba sugan inuu tukan jiray kaana yusalli salaata alfajri bikalaf waktigaa waagi inuu berye la garto laakiin dhulku uu madow yahay oo masjidkii rasuulkuna waktigiisii oo dhan ilaa waktigii abibakar si xataa amar waktigiisiiba malahayn laabado iyo waxyaalaha dee waktiyo dambe mooyaane iyo wax la shido malahaynoo habeenkii kol hadduu galo god curna ay tay dhulku madow buu ahaa salaadaas wax dee waagii la arag laakiin dadkan tukanaya ninkan ninka ku xiga inuu codkiisa garto waayo wejigiisa uma muuqan aqal madoobaa lagu tukanaya oo kale haddaba sidaasuu ku keli jiray salaada iyadoo dee la gartay un waagi inuu beriyey oo marka ugu horreeyay oo la baryay la aadaamayey ayuu tukanayo xataa rasuulka isagoo qiraa'ada dheeraynaya ayuu ka baxayay maha ruux shishe ruuxan fadhiya markuu ninka dhinaciisa fadhiyo wejigiisa garto dee intaa uu salaada ku jira hadduu kusoo yar iftiimayey iftiin sidaasa maha ninka kaabirugsan aada garanayso ee kan dhinacaaga in wejigiisa la garto ee dumarkaa kadinka ka baxaya masjidkaba iyadoo kadin keliya waktigaa laga wada bixi jiray in waxa weeyaan cidimay garanayn ma yucrafna min alkalab oo dee xataa shakli ahaan iyo sidan looma garanahayn ba taas bay ahayd oo waa rasuulka ilaahay siduu kuba tukan jiray ee badnayd waxaa kaloo iyaduna rasuulka ilaahay dee laynooga soo naqliyey ama uu yihi asfiruu bisubxi fa inahu acdamu liajrikum subxii iftiimiya oo dee bal masala taas haydid marku haydid iftiim haddaan xadiidka sidaa kuba fasirno balse ay ku jamciyeen aan arki doona taasaa ajrigiina u badan oo ajriga badan taasu kuba jira isfaarka ee markaa bal waktigaa hore laga yar dambaysiiye dhulku madow yaho markaa dee wax la yar kala gartee dhulku soo yar iftiimo in laba tukado axaadiistaas haddaba dee laba macnay kala keenaysaa waa iscaariday waxa ay si ay u kala horreeyeenna ma hayno markaa waxay noqotay imika inaan u baahano jamcino meeshii ma jirto allahuma jamcin suuray noqonaysaa oo aimada qaarkood ku xambaareen oo aynaan tan uga baahnayn oo mid xadiisin asfir bisubxi oo kale ay ku xambaareen marka la galay in dee qiraa'ada la dheereeyo oo dee markaas waa xagga markaa bixitaankii salaada laga baxayo marka macnuu yahay qiraa'adii dheereeya oo ilaa dee iyadoo la kala garanayo dadka ay arkayaan meel madooba wada joogay aad kaba baxdaan haddii taa la yidhaha waa la jamcin karaa lakin haddaan sideeda da u dayno oo imika ana aan ognay dee aimada sa dee bal xanafiyada oo kale dee madhabkoodu inuu yahay alisfaar bisubxi waktigaa hore inaan la tukan in la dambaysiiyo oo kale ilaa misfal wakti bay noqonaysaa wakti dhulku istiimay laba tukado oo barihii dee tacasubkan madhabeedna adkaa oo dee markii dambe tacasub kalaa bedelay tacasubkaa madhabeedna adkaayo oo dee markaa laga yaabaa dee boqol sidood bay ay kaba yarta oo aad bay ugaba dhawaydeen oo xaramkana ay kaba jirtay azar oo jaamicana ay kaba jirtay imaamyo kala duwanay masjidka ay tukinayeen oo kaba madhabi ay tukinaysa oo kale dee waxaa dhacaysay azar oo kale culamada iyo balabada iyo xanafiyada ahayd iyadoo salaadii lagu jiray inay halkaa fadhiyayeen imaamkooday sugayaan waktiga dambe tukan doona oo waktiga dambe la tukan doona taasaa jirte inay waya soddonadiibaa qarni waa waxaan filaya qarnigii da imika dhamaadeen kun iyo sagaal boqol iyo toddonii lol iyo toddonadiiba xaramka lagaba joojiyay intii hore saasa aydhaazarna iyaduna dee waa axmed shaakir iyo waktigoodii way soo gaadheen dee waktiyadii dambe waya intii hore waktigaa waa asar sidaasaabay ahayd ba sharxiisa ma tacalluqata tirmidida waa waktiyadu markaasaase alxamdulilah maanta umurihii ma jiraan ebrihi damataasi markay daciifeen dee tacasub jaanib kalo ama xaraka ama sheekh loo tacasuba ayaa markii dambe yimi oo de waa kii una waaya kii naftiisuna wax kala maaha waxa way kol haddii taasun la isku urursanayo taas cid lagu xidhiidhinayo ama cid lagu fogeynayo de waa waxaa kallay tafaruqi madmuumka ah taasi waa tafaruqi waa tafaruqi madmuumka ah guud ahaan de haddaba bal markan taa eegno waaba taana waaba lagu camal falaan leenahay saan ku jamcinaynaa marka wuxuu yihi lama jamcin karo fa inahu lam yumkin may suurto gelin aljamcu baynahuma inaan isu geyno may suurto gelin walam yuclam lama ogaan ataariikhu marka maxaa tarjiixi baa yii marka oo maxay noqonaysaa horta aan jamcino intaan jamcin karayno wax kalaba uma dhalaaqayno haddana waxaan eegaynaa bal inay kala horreeyeen oo naasqiya mansuuha kaba dhigno marxalada saddexaad baa maxay noqon tarjiix lakala raajixayo markaa mid baa laga tegaya asal ahaan oo midna waa la raajaxaya mid baa la raajaxaynaya umuuraha tarjiixna way inoo dambeeyaanba halkan markaa maxaa lagu kala raajax yeelay farujixa waxaa la raajax yeelay jaanib taqliisi in hore loo tukado wakti hore salaadii la galo oo markaa waagu baryoba taas iyada dee aan cid kale lala sugina la galo ayaa la raajax yeelay dhinaciisi waa limuwaafaqati muwaafaqada taqliisku waafaqayo bicumuumi qawlihi tacaala wasaaricu ilaa makfirati min rabbikum inloo degdego shayga khayrkaa waxaa ilahay makfiradiisa ay kuba sugantay aan laga dindhicino looga degdego umuurahaasoo mubaadaro ayaaba kuba sugan dawal waktigiina weeye bal waa tarjiixi arrin kale bu uhi wakadalika sidaas oo kale waxa ah xadiid ibnu cabaasin xadiidkii ibnu cabaas ee fii zawaajir rasuuli sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay guursigiisii uu guursaday bimaymunata maymuna uu guursaday ahaa walxaal huwa muxrimun dee si isaga ku wariyey isagoo muxrima macnaa ibnu cabaas baa wuxuu wariyey rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh maymuuno isaga habaryartii hooyadii ay walaalo ahaayeena hooyadii dee lubaaba bint alxaaris bayd umulfadl iyadna waa maymuna bint alxaarise inuu rasuulku guursaday isagoo muxrimo de waa ixraam cumro qaba waayo waa sunnadii toddobaad ee hijrada ayay imid markii cumratulqada rasuulkii ilaahay uu yimi ama cumratulqadiya uu yimi ayuu guurkiisu ahaa saasuu yihi xadiidkaa welibana waa darajo kii ugu sarraysay axaadiseed buu ku sugan yahay waa xadiis bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen inay wada wariyeen bal xadiidkaasi wuxuu inoo faa'iideynayaa rasuulkii ilaah isagoo muxrima inuu guursaday maymuuna ee waanan ognahay oo rasuulkaaba yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh laa yankixu lmuxrimu walaa yunkixu walaa yakdub ruuxa muxrimkii wax isaga ma guursanayo mana guurinayo xataa weli ma noqonayo inantiisii dee isaga weligeedii ma noqonayo khidba laba imanayo ma geed fadhiisanayo cid nala doonayo meherba yaanu dhicinba xadiidkuna waxaa inoogu yima rasuulka ilaahay bal dee rasuulka ilahay kolkol khasaaso haba yeeshaay laakiin maxaa jira maca xadiisi abi raafici abi raafic xadiidkiisii maci ahaa anahu tزawajaha wahuwa xalaal abu raafic mawla rasuulilaahi sala اlahu alayh wasalam weeye khaadimkiisii wuxuu hi rasuulkii ilaahay wuxuu guursaday maymuna walxal huwa xalaalun isagoon muxrim ahayn ayuu guursaday walibana arrin buu kordhiyey wakuntu safiira baynahuma kii udhaxeeyey safiirku waa kan dee san dawladda ka safiirkeed oo kale waa kii dee lafdiga sifaarana carabi u isticmaali jireen oo dee macaasibtii qoreysheed baaba kamid ah dee rifaadadii iyo siqaayadii iyo bal umuuraha xijaabadii iyo sifaara oo reer lahaayeen reer bani cadi waxaanu ah anaa udhaxeeyey oo iyadii rasuulki ilaahi iyo maymuuna anaa udhaxeeyey buu yihi xadiidkana tirmidi baa wariyey ibnu khusamiya ibnu xibbaanna way la wariyeen haddaan labada xadiis daraje ahaan eegno dee laba xadiis oo isqaabilaya maaho haddii aynu kolkol taqsiimkoodii xadiiska saxiixa toddoba qaybood ay kaba dhigi jireen aan eegno midna waa qaybtii toddobaad midna waa qaybtii koobaad oo kan isagoo muxrim uu guursaday qaybtii koobaad buu noqon waayo bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay kana ma saxaxahu imaamun muctabar waa kii toddobaad baabuu noqonaya aad bay u kale markaa tafaawud sibayn baa jira haddana laakiin meeshii tarjiix baan u baahanaynaayoo dee suurtagal maaha ruuxu maalin keliya laba guur lagama hadlayo maymuuna un guurkeedii marna muxrim iyo xalaal inuu wada ahaa waa xaalo waa xaalo keliya un bal markaa muxuu yihi walqisatu qisadu waaxidatun waa qiso keliya walaa tafaawuta kala tagsanina ma jirto fi zamani zamanka binisbati ila xadiiseyn oo laba goor bay arrintu kala dhacday oo marna muxrima marna mu xalaal ahaa taasna imika meeshii maba taalo falaa yumkinu markaa kol haddaanay dee zaman tafaawud jirin suurtagal maaha iddicaw naska mansuuknimo ama naska in la sheegto fi axadihimaa labada mid ahaan in la yidhaha kaasaa mansuuka ama kaasaa mansuuka in la yidhaha taasna suurtagal maaho waayo mar keliyay wada dhaceen xaalo keliyay ka wada warramayaan walaa yumkinu suurtagalna maaha aljamcu jamcin bayna xalaalin wa muxaramin shay xalaala iyo shay xaaraama meel laysugu geeyo ama laftigan ah bayna xalaalin wa muxrimin xalaal buu ahaa muxrim baa buu ahaa fii waqtin waaxidin taasna ruuxu dee mar keliya ma noqon karo inuu muxrim yahay ayo inuu xalaal yahay ma noqon karo marka arrinka muxuu noqday jamcini suurtagal maaha naskina suurtagal maaha tarjiix baa inoo hadhay fantuqila waxaa loo guuray ila tarjiixi tarjiix baa loo guuray oo xaaladii saddexaada farujixa waxaa la raajax yeelay xadiisu abi raafic xadiiskii abi raafic calaa xadiisi ibni cabaasin baa laga raajax yeelay liumuurin maanta xadiidkii ahaa darajaadkii bal saxiix ay u qaybiyeen tii toddobaadba ahaa ayaa maanta la raajax yeelo kii darajadii koowaad ahabaa la raajax yeelay kolle arrinkaas waxa weeye waa arrin walaa dee xaggii musalaxana aan kuba soo marno iskuba baraarujino marka la leeyahay imaka kutubta ama waxaweya axaadiista san oo kale tan loo qaybinayo la kala horreysiinayo ama la leeyahay way kala raajaxsayin oo imaka la leeyahy de waxa axaadiistii uhorreynaya xadiiskii bukhaari iyo muslim ay wariyeen haddana kii bukhaari haddana kii muslim ama la odhanayo kitaabka bukhaari ayaa ka raajaxsan kitaabka muslim oo kale waxaasi waa tafdiilu jumlatin calaa jumla majmuuc ama jumlo ayaa la fadilayaa oo jimco masalan kitaabkii bukhaari baa isagoo isku duuduuban baa laleeyahay kitaabkii muslim isaga mudaanta kaba leh taasaa la odhanaya xadiiskii bukhaari iyo muslim ay wariyeen iyadoo aynaan xadiiska fardi ahaan eegin ayaa kaa ay wariyaan baa mudnaanta kale xadiiskii cid kale ay warisaa la odhanaya laakiin marka la eego mid mid fardi fardi la eego ama tafsiil la eego kolbaa kii mafruuq ahaa kii laga marka hore laga mudnaa ayaa wuxuu ka raasaxsanaanayaa kii ka mudnaa dee umuuro isaga u gaaro daraaddeed oo tanna waa tana xadiis tirmidi wariyey ayaa maanta laga raasax yeelaya xadiis bukhaari iyo muslim kuba sugan oo arrinku waxa weeye taa horena waa majmuuca tanna waa markaynu mid mid noqoto waxaa suurtagala sab oo kale xadiidkii bukhaariyo muslime wariyeen mid ee xadiis ah bal ibnu maajah wariye in la yidhaaho waa ka raataxsan yahay maanta umuuro keentay daraadeedo warubama yacarudu lilmashuuqi ma yajcaluhu musawiyan aw kudna suyudi maxaa loo raataxyelaya haddaba waa umuurahan tarjiixuna dee hawo kuma yimaadeen waa in wax la raacaa jirte kow kawnuu anshiisa safiiran bayna rasuulillahi sala allahu alayh wasalam wa maymuna isagaa udhexeeyey rasuulkii ilaahi iyo maymuna fa yakunu wuxuu noqonayaa aclam mid ka og bixaqiiqati lwaaqici waaqaca xaqiiqadiisa oo sa xaq waaqicu yahay ama arrinka dee say xaqiiqadan waaqicu ahaa iyo waxaa dhacay min ibni cabbaas ibni cabbaas isagaa uga war uga xogogaalsan id huwa almubaashiru lilqisa waa qisada kii la baashiray macnuu waxa weya ad xataa daliilka labaadna waa tan un baan marka tarjiixa markan wax kala raatax yare way noo dambaysaa cibaaradu way soo celin doonaane haddee laba ruuxa iyo wax ka wada waramayaan warkooduna uu kala duwan yahu isburinayo midkood qisadii isagu daraf buu ka yihi daraf buu kaba yihi midna dee waa ruuxa aan darafta ka ahayn kan darafta ka ayaa uga xogaalsan marka kaataa warkiisa la horreysiya maanta isagu ninkii udhexeeyeyba weeye ibnu cabbaasna markaa waaba yaraa waa war uu helay e markaasaas arrin kalena way jirtaayo dee saxiixa muslim bay inoogu sugan tahay maymuna waa xadiiska uu soo naqlin doono marka damba soo naqlin doono maymunoo le rasuulka ilahi wuxuu guursaday isawa maymunoo le rasuulka ilahi wuxuu guursaday isagoo xalaal iyadna waa saaxibat alqisa kanna waa kan isaguna mubaashirka ahaa marka taas baa waxay keentay tarjiixo war way ka war de warkii iyo arrintii siday ahayd bay uga xawogaalsan yihin oo markaa de ibnu cabbaas oo isagu war un ay ku ahayde oo wixii ku joogayba aan ahayn markaa taasaa tarjiixa keento xadiiskii maanta bukhaari iyo muslim saas baa kan kale looga raajax yeelay arrin labaad jaa waxa yimi can maymunata nafsiha maymuna nafteedii wixii kaba yimi wahiya saaxibatu lqisati waana iyadaaba qisadan arrinkani uu khusaynaye ana zawaaja guurkii ise iyadiyo rasuulka ilaahay isguursadeenba kaana inuu ahaa walxaal rasuulullahi sala allahu alayh wasalam xalaalun hayru muxrimin macnaa muslim baa wuxuu wariyey yazid ibn asam laydhaa uu kaba wariyo taabiciya laakiin ay maymuna u habaryar ahayd oo san ibnu cabbaasna habrawadaagum bay ahaayeen ibnu cabbaasna ay habaryar ugu ahayd lakin isaga waa taabici kaalid ibn welidna habaryarun bay u ahayd oo hooyooyinkood baa wada walaalaha ayaa wuxuu ninkaas sida saxiixa inoogula sugan muslim xadahatnii maymunatu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam tadawajaha wahuwa xalaal maymuna deeta wax raaciyey way wa kaanat khaalatii wa khaalata ibnu cabbaas aniga habareerti ibnu cabbaas habareerti in bay markaa wada jiraan isagii baana iyadii bu laakin kama waramaya ma hasani inuu yihi saasaa dhacday un iyadaa igu tiri buu leeyahy waktigaas markaas xalaal ba saas hadeeta keenay tarjiixa keentay bal halkaa waxaan kagaba baxaynaa kollay tacaarud markuu yimaado sida tacaarudka lagu xalimayo oo dee bal masalan jamcin iyo inay baab naasikiyo mansuuq lagaba dhigo ugu dambaynna inay noqoto bal masalan tarjiix tarjiixi baa markaa nigdo yaroo kooban ayaa waxa weeye halkan inooguma bilaabmaysa tarjiixi waa tarjiixii wax la kala raatax yeelayay adigu namaadij yaroo kooban bay inoo tirin doonaa aan badnaynba tacriifu tarjiix muxuu yahay oo kallay dee ina tacaarud oo tarjiix bay barkood cunwaanka kaba dhigaan labadaa dee nooc bay israaciyaan bo halkaa hore tartiib adilla baa kaaba soo yidhi lakin tacaarud oo tarjiix wa huwa markaa tarjiixu tafwiyatu axadi darafayni laba daraf mid ahaan oo la xoogeeyo labadaa daraf waa almutacaaribayni iska caaribayo iskaba hor yimi daraf ahaan ama mid ahaan oo la xoogeeyo ayaa tarjiix laydhaa fa yaquumu waa sida ii taalla kalayna dee fa yaquumu bisababihi calaa gayri hada almacna lama noqonayso fa yuqadamu markaa kaa la xoogeeyey ayaa la horreysiinayaayo bisababihi bisababi tarjiix ama bisababi tafwiyaba tarjiixaas sababtii ayaa markaa maxaa la horreysiin calaa gayri kayrkii ayaa lagaba horreysiinaya oo markaa dee taqwiyadan ama tarjiixan kii labadan daraf ee markii hore iscaaridaya si uga sinaa marka janib adigu la xoogeeyo xoogeyntaasi maxay keenaysaa inuu isagu yeesho camalkii in isagii la horreysiiyo dariiqu tarjiixi tarjiixa dariiqi sababta in asbaabta tarjiixu kollay aad bay uga badan tahay kitaabkan marka dhawad idiin sheegaya alictibaar fi naasiki walmansuuqi min alaahaar ee xaazimi leeyahay oo kale ilaa konton wej oo mid mid uu soo dhigto barkood amsila ay la socoto oo ah umuuraha wax lagu kala raatax yeelo awjuuda tarjiixa ayuu soo dhigtaa bale intaas hunkuma dhamo tarjiixu dee xadiis kasta ama arrin kastoo iscaarida waxaa la arkaa dee si gaaraa loo eegaya bal si bal markaasoo dee umuuraha mid kamid ama lagu kala raatax yeeli karaa ciraaqi oo kale kitaabkiisan uu culumulxadiiska ibnu salaax ama muqadimada uu nukarka ugaba yeelay ama la yidhaaho ataqyiid lagu magacaabo dee waa lima uqliqa wauqliqa min ibn ahwa ibnu salax oo kale kitaabkaas isaguna markuu halka joogay ilaa boqol iyo ziyaado ayuu tiriyaa walow dee siaa uu hagaag ugu tartiibiyey aan u tartiibsay laakin dee tasmiyadooda waana uu soo naqliyo ama kollay dariiqa uu maro siyode tadriibkiisa uu kuba maro walow dee meela ilaa toddoba markaas mala waaweyn ay u celiyaan oo markaas birkoodna aan arki doono ama tarjiixa can dariiqi sanad oo kale iyo bal masalan tarjiix can dariiq lmasi oo kale ama tarjiix can liamrin khaarijin minhuma umuurada yar aan kaa arki doono bal usuul guud ba yaani lakin waxaa jirtaa dee kutubtan usuulkuna khaasatan kuwooda waaweyne way dheereeyaan kutubta musalaxu walaay ku sugantay baabkeedii maaha oo iyagu maaha kutubta usuulka ayaa baabkoodii ay tahay oo iyagu xadiidka isbaabkiisa iyo taas amsilaha ugu soo arortaa waa sax noqday dee iyaga markaa kollay waxa kale kutubtan usuulka ayaa taa kale kaba badan lakin waxaa jira oo kale dee kollay waktiyadeena dambana adiguba malaa kutub dhawra ay kaba madduceeyeen kutub ay kuma khaas yeeleen ama cunwaanka haba qaateen atacaarud wa tarjiix oo kale barkood sa dee magacyadoodu yahay ama barkood manhaju tawfiiq bayna mukhtalif alxadiid haba adigu dee canaawin kala duwan haba lahaadeene kutubo u gaar ah oo ay umuurahan tarjiixa iyo qaybta yare kaba soo baxnayo umuurahan si fiican ay ugu baxsiyaan oo iyaguna dee waxa weeyaan maanta dee makaatibta ama dee horta madbacaysana way jiraanba ee imika yar wax dibda guud baan kaba arkaynaa hadda haddii wax la iclaamiyo ay sheegi doontaa sia mi joojiyahashako dariiqu tarjiixi wa tarjiixi ima an yakuna in iyo can dariiqi sanadi tarjiixu markay noqoto bal axaadiista inaan sanad dariiqii wax ku raajax yeelayno aw can dariiq lmatn amase matniga dariiqiisa inaan wax ku raajax yeelo aw liamrin amar khaarijin canhuma oo ujeedadu saddex buu inoogu kala qaaday markan aan wax kala raajax yeelayno inaan labadan xadiisan kala raajax yeelayno waxaan ku kala raajax yeelaynaa xagga sanadkooda yahay waa kuwo xaggaa kaba timi iyo matnigoodan wax ah aan kuba kala raajax yeelayno imaka kuwii inoo soo galayba ayaan kii imakaan kaba soo bixinay maalmoodaya inay noqon iyo in wax iyaga labada sanad iyo matni kaba baxsan oo kaloo khaarija tarjiixa ay kaba yimaado bal amhilana waan arki doonaa awala atarjiixu can dariiqi sanad yuqadamu waa la horreysiinayaa alaksaru ka badan ruwaatan xag ruwaadeedka u badan cala alaqali kii ruwaad ahaan u yaraa walaclaa kii sarreeyey sanadan sanad ahaan u sarreeyey cala alanzali kii ka dhaadhacsanaa ee ka hooseeyey minhu isaga kaa ayaa la horreysiin waa xaggii sanadka maxay tani tahay masalan laba xadiis baa iscaarabay xadiis waaba dariiq fardiyaa lagu wariyo ruux keliyaa warinaya xadiisna laba iyo in ka badan waa xadiis qariib iyo xadiis mashhuur oo kale ayaa iscaaradayo kana duruq buu leeyihiyo asaaniid waad tacaduday baa warinaysa kana raawi keliyaaba warinaya ee haddii aan meesha in yidhaahno waxaa shareecadu tacaarud iyo tanaaqud ma laha tacaarudka waxaa keenay kollay khalad meeshu yimi weeye haddii aanay fahamkeena iyo teena ahayn oo labada mid ahaan kuba sugan ee markaan eegno haddaan mid khada tiri ku tirinayno ama aan dad aan leenahay mid baan lasoo xafidin oo kaleo xifdi xumo aan kuba tirinayno jaanibka dadkiisu yaryihin baa kaga awreysan oo kaga mudan dadkan dee tacaduday ee xadiiskiisi usoo wada wariya taasi waa mid alaclaa sanadin cala anzalna wuxuu u wadaa xadiis baaba sanadkiisu caariyay sanadka caarigii weli maynaan gaadhin kitaabkan kale ee waxa weeyaan tirada sanadkaas baa yaroo bal masalan ninkii warinaya xadiidkaas iyo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh masalan saddex ruux baaba udhaxeeya xadiidkaas bal masalan mid kale walow inta badan caaliya naazilka ay dariiq laba dariiq isu eegaan oo xadiid keliya xadiidkan kale ee xukum ahaan ay iscaarideenna ninkii soo saaray ama raawidiisi iyo rasuulka ilaahay lix baa udhaxeeya oo kale kan naazil baa la odhanayaa kanna caali baa la odhanayaa mid waa wasaaiddaa yar midna wasaaidday badan tahay kollayna culimadu jaanibkaa ka wasaa'idiisu ba yaryihin bay u ihtimaamaan ama ay aada u dalbaan xoogeeyaana sababtuna waxa weeya la horreysiiya dee ruuxa raawigu waa bashar qalad baa ka iman kara mar kastoo dadkan warinayaa ay bataanba meelihii ay suurtagal ahayd khaba inuu ka yimaado ama waham inuu ka yimaada sii siyaadaya oo sii badnaamaya kuwana meelaha saa koobnaamaya oo kale bal markaa taasaa waxay keentay haddii dee meeshii tacaarud dhaco inaynu jaanibkaa inagu eegeyna kaa sanadkiisu caadi yahay laakiin maaha mar kastaba sanadku waa ina rag siqaadi ay ku wada jiraan oo haddii sanadka naazilkii rag ah imu waaweyn oo siqaadi ay yihiin kanna dad aan xifdigoodu fiicnayn iyo meeshii ama dee malmarin haba ahaadeena ay markaa kuma sugan yihiin xaggan jaanibka xifdigaan marinaynaayo tan magacii haba haysta kaasiye qiimihii waxa yeelanaya ciddan xufaada ahe sanadke tiradoodu haba badnaatee laakiin marka aanay taasi jirin jaanibka ayaan ku kala raajix yeelin ayaan tiradii yarayd kollay miisay leedanaysaa dheeraad iyo fadiilo aan ku horreysiino taasi waa mid tuqadamu waa la horreysiinayaa riwaayat labdadi ki alaxfadi waa kii dabdiga iyo xifdiga badnaa kollay taas baa la horreysiin oo calaa riwaayati daabid alxaafid manaa xadiis baa kasoo qad laba xadiis baa meesha iscaariday ama xadiidkii baa dee laba joog kala duwan lagu wariyey midi waxa weeya ninkan warinaya waa nin xifdigiisu aad heer sare yahay ama dee qimo ka gaadhay xaggii waxqabashada iyo waxdabdiga midna xifdi fiican waa leeyahay laakiin heerkaa waa ka hooseeya oo midna waa xaafid baan leenahay midna axfad baan kaba cabirayna afcalu tafsiir waa kii xifdiga badnaa midna waa kii xaafidka ahaa dee markaa meesha aanaan si kale aynaan isugu geyn oo arrintan tarjiix u baahano dee kan xifdiga badan le ayaa riwaayadiisu ka horeynaysaa kii axfad kii xaafidkaa kaba horeynaysaa oo ruuxii siqa la odhanaya kii la odhanaya awsabu naas way kala mudan yihiin ba dee halkii aan kuma samaray alfaadi yuqadamu waa la horreysinaya almusnadu calaa mursal dee iyada xaqiiqaan waa xadiis bal masalan barkood horta mid ahaan daciifa kaa kala daciif iyo dee waxaan daciifayn ba u noqon karaa ka hore maanaa xadiisi sanadkiisii wada dhan yahay oo ilaa saxaabigii joogo iyo xadiis taabicigii intuu kor yeelay mursalon saxaabigiiba joogin ama taabayaynaa dhigana inqidaac kale kala bo sanadkii meel uu kaga suganyo laba aan kala maqlin ay iskuba xigaan oo kale ee kaa musnadkaa ayaa mudnaanta le hadday iscaaridaan intuba wali waa dariiqii sanadkeeg tuqadamu waa la horreysiinayaa riwaayatu saaxibati saaxibi lqisati waa kii imakaan kaba soo baxnay qisadan ama waaqicadan ruuxii isagu saaxibkeed ahaa ee dhacdadani ay isaga khusaynaysay iyo walmubaashiru laha kii la baashiray ee qisadan daraf kaba ahaa cala alajnabiyi canha kii ajnabiga ka aha saa daraaddeed ba xadiiskii ibnu cabbaas maanta xadiiskan maka maymuuno iyo xadiiskii aburaafic looga horreysiiyey midna waa mubaashir midna waaba saaxibatu lqisa isagu lakin ajnabi buu kaba ahaa wa min amsilati dalika taqdiimu xadiisi maymunata wabi raaficin cala xadiisi ibni cabaasin kamaa taqadama qariiban siaan dhawaad sooba marnay liana maymunata hiya saaxibatu lqisati dhacdadan guurkani iyadu khusaynayo darafay ka ahayd waaba zawjadii wa abaan raaficin waliana abaan raaficin wasafiru bayna rasuuli sala allahu calay wasalam maymuna ninkii rasuulkii ahay diray ee uu iyada u diray ee arrinka soo dhameeya buu ahaa markaa isagaa dadkii kale ka og bal markaa taasoo kale waa la horeysiya wakadalika saasoo kale waxaa tan laba mid ah saaxibat lqisa iyo ciddii ruux dee arrinka ugama xogogaalsanayd in warkiisa la horreysiiyo taqdiimu xadiisi caaishata wa ummi salamata radia allahu canhuma caaisha iyo umu salama xadiiskoodii horreysiintii la horreysiiyey ee ahaa fi sixati soomi man shaksi soomkii inuu ansaxayo adrakahu lfajru waagu uu beriyey walxaal huwa junubun isagoo janaabaysan calaa xadiisi abi hurayrata xadiiskii abi hurayra ee bikhilaafi xadiisimaa xadiiskoodaasi si ka duwan faa'iideynayay macnuu waxa weeye xadiis bukhaariiyo muslim ay wariyeen oo caaisho xadiiskeedii ama umu salama xadiiskeedii a wuxuu ku yimi kan nabiyu sala allahu alayh wasalam yusbixu junuban min gayri xulumin uma yasuum min gayri xulumin uma yasuum ama min gayri ixtiraam rasuulkii ilaahay yaday rabadaan tahay oo dee soomayo waba rabadaan soomkii waajibka ah ayuu habeeniyo dumarkiisii mid kamida laba kulmayey waagaa beryayo aadaankii dambea la aadaamaya aadaankooduna waa berigaa lagu aadaamay marka la arkin waagu beryin baa la aadaamaya lagama horreysiinahayn waagaa uu beryayey isagoon weli maydhan oo janaabaysan markaataasi maxay inoo faa'iideynaysaa haddii ruuxii isagoo janaabaysan dee kollay salaadiibuu umaydhan karaayo waagii ugu beriyo soomkiina sii niyooday soomkiisu dhib ma laha wuu soomaya janaabadaasna soomkii dee ay maalintii qayb kamid oo dena intan waa berigu kola waa waktigii soomku bilaabmaye soomkii uu bilaabmay isagoo weli janaabaysan soomkiisii waxma yeerayso taas baabay ahayd haweenaydii caadadu ay ka go'day ee ogaatay dee inay ka go'day ee habeennimadii sii niyeysay maydhigi laakiin kadib daca salaadii subax markii waagu baryo dabadeed maydhatay oo kale taasna niyadaas soomku waa u noqonaya kola deeta taasi ay dhacday bal markaa umuurahaasaa jiray laakiin maxaa jira xadiisku taasi noo faa xadiis bukhaariya muslim waana dumarkii rasuulki ilaahay abu hurayra ayaa xadiis wuxuu wariyey man adrakahu lfajru junuban falaa yasum ninka waagu ugu baryo isagoo janaarisaniyaad u soomi soonku maalintaas waa dhaafay oo kale xadiidka taas waxaa kuma sugan oo waxa weeyaan bal xadiidkaas muslim baa wariyey in abubakr ibn cabdiraxmaan ibn xaaris la yidhaahbana isaga ka maqlay isagoo abu hurayra dad wacdiyayo wuxuu sheegaya isagoo taa yidhi markay taasi dhacday labadii xadiiska waa midna saxiixi muslim midna waa bukhaariyo muslim way iska hor yimaadeen maxaa arrinku noqday arrinkan bal janaabada iyo waxyaalahaasi dumarka iyagaa dadka kale raggii ka og rasuulka ilaahay bay ka warrameen xaaladiisii nina ma ogaan karo taas oo kale iyagoo wax arrinkani khuseeyo dadkii kale uga warbadan yihiin isagu se waa ruux bal markii dib loogu noqday la yidhi war xadiidkan xaggee muxuu yahay ayuu cid kan uu tiriyo rasuulka kamuu maqlina fadl ibnu cabbaas oo isagaa dee xadiidka kaba wariyey axlaarkaa xaalo horeba inay ahayd bal markaa isagaa iyagu xaaladan bay ahaayeen asxaab alqisa iyo dad ka og dadka kale oo waxyaalaha guriga kaba dhacayay umuuraha qoyska oo kale dee iyagaa dadka kale uga xoogaalsanaa warkoodaadan laqaabay laga horreysiin oo dee masaladan oo keliya maaha masaa'il kale saxaabada usoo laabneeno oo kale oo dee markii asxaabtii rasuulka ilaahay way ku qaba qaybsanaayeen ninka waaweyn midiisa hadduu u tago oo ay kulmaan si fiican ay uga kulmaan laakiin mani aanay kaba iman waxba kamay iman waa janaabaysan yahay waxba laakiin kama iman oo kale haddaw maydi miyaa lagu leeyahay mise malaha jamaaca saxaabadii rasuulka ilaahay kaba mida ayaana maya weysaysanaya kale de wax horena dhacayna way tiri sadr islam oo rasuulka ilahi xadiiskiisi baa saa kuma timi laakin bilowga islaamka markii taas qolada ay yidhaaheen may kol haddii galmadu kima uu dhacay wuu mayranaya arrinka markii laisku qabtay waxaa loo diray abu musa ashcari baa loo diray caaisha loo diray oo yihi kaba waran waxay tihi arrinku sidaas ma aha ruuxu kol haddii de xadiiskii rasuulka ay soo qaatay waxaana sheegtay horta laftiga tirmidi iyadii rasuulka ilaahay markaasi inay ka dhex dhacday way wala maydheen waa la maydhanaya si baa dee arrinkii uu ku go-ay waayo iyadaa dadkii iwa xogaalsan waa la maydhanaya weeyaan oo arrinku wuxuu ku xidhaya kulanka ee kuma xidhna wax yimaada kuma xidhna kol haddii jimaaca dhacay marka wixii saas ahay iyagaa warkood marka ruux haddaba isagu arrinka dadka kale kaga uga war badan uga xogaalsan ruuxii kale warkiisii saa ka horeynaya dee axaadiistoodna saasaa loo horreysiye leanna caaishata wa umma salamata wa umma salamata adra iyagaa uga aqoon badan arrinkan min abi hurayrata fi dalika arrinkan dee janaabe iyo waxyaalaha kuba tacalluqsan leana gusla janaabati janaabada maydhigeed iyo wamaa yushaakiluhu wixii dee u munaasibka ahaa ee dee isaga ku dhawaa iyo waxyaalaha guriga kaba dhaca saa jamaac iyo umuurahaas oo min umuuri lbeyti umuuraha qoyska alati yashadaaniha waxa weeye taasi min umuuri lbeyti wuxuu kaba mid yahay umuurta qoyska alati yashadaaniha iyagu u joogaanee xaadiraya wagayruhuma yaqibu canha iyaga qayrkoodna waa ka fog yahay waa ka maqan yahayba thaniya taas waa tarjiix can dariiqi sanad atarjiixu can dariiq lmatni matniga dariiqiisiyo wax lagu kala raatax yeelo ujeedadu labadii matni baa lakala raatax yeelaya sanadba maaha waa labada lafsi ee yimi ayaa lakala horreysiinaya kaan yuqadama in la horreysiiyaba weeye annasu cala daahir macnaa waxaa kulmay nas iyo daahirba wayku soo maray lafsi isagu macnihiisa sariix kuwan macno kale ixtimaalayn iyo ku kaloo ixtimaal ku sugan yahay ayaa meesha isku caariday nafkii baa la horreysiinaya waldaahiru cala lmuawali kii daahirka ahaa ee dee labadii ixtimaal haba lahaadee laakin ixtimaal dee uu marka hore dee ka marka hore fahamka usoo degdegaya uu jiray iyo macnaha labaad ee ixtimaalkee muawalkaana ee ka daahirkaa la horreysiinaya walmuawalu biqariinatin kii isagu qariino saxiixa oo meesha taalla lagu awilay calaa maa laysat lahu wa cala lmuawali aladi laysat lahu qariina muawalkii aan wax qariino a lahayn ayaa lagaba horreysiin walakinaha bail aw lahu amase qariina ay usugnaatay walakinaha bail laakin qariino aan la ictibaarinay ahba taasna waa xaggii matiga thalitan atarjiixu liamrin khaarijin canhuma amar labadaba kaba baxsan oo wax lagu kala raasix yeelo oo ujeedadu matni aan ahayn sanadna aan ahayn yuqadamu waa la horreysiinaya ma tashhadu lahu nusuus nusuus waxay u markhaati kacaysa ukraa kale calaa maa lam tashhad lahu wixii aanay u markhaati kacin ujeedadu haddii laba xadiis iscaaridaan laakiin mid ahaan adilo kale oo macnihiisa kuma timo axaadiis kale ayn helayna ama adilo kale kaasaa horreysiinta dee yeelanaya oo la horreysiino la raadix yeelaya kii kale isagu isaga umayo wax daliiloo kale oo xoogeynayo inuu uhelay shawaahid aynu helay aanu jirin ka axaadiis taqliisi fi sulxi kama taqadama wayuqadamu waa la horreysiinaya alkhabaru khabarkii annaaqilu wax ka naqlinaya can xukmi lasli asalka hore xukumkii asalku lahaa ee walmuujibi waajibinayay wey yuqadamu lkhabaru naaqil walmuujibu waajibinaya lilcibaadati cibaado masalan cala naafi laha kii anfiyaya baa lagu horreysiin leana naafi bal intan intan tacliimka gaarin ujeedada waxa weeyaan haddii laba khabar baa meeshii kulmay midi waxa weeye wuxuu waafaqsan yahayba baraa'adii asligayd oo intaan shareecadu iman intaan takliifi iman arrinkii jiray oo ah dadka inaanay waxba mukalaf ku ahayn iyo taa baraa'ada ama xukumkaa ay cadamka yidhahn alcadam alasli ama albara alasliya bara'at dima kii buu si waafaqsan kuba yimi midna wuxuu kuba yimi arrinkaa markaa hore dee ahaa un wax caqli aan ka faa'iidaysan oo ah kol haddaan dee daliil jirin kol haddaan takliif xaggii shaarica kaba timi ay jirin wixii inaanay soomna waajib ku ahayn salaadna waajib ku ahayn taas arrinkaa ayuu bedelayaa oo xukum cusub iyo wax ayuu laba imanayaa sharcigu laba yimi haddii laba khabar oo saasi kulmaan dee waxay noqonaysaa kaa baraa'ada waafaqsan asligaa ama xukumkii asligaa cadamkaa waafaqsani waa horeeyey un weeye kan isagu keenay in wax cusub oo markaa baraa'ada kaba duwan ama cadamkaa asligaa kaba duwan isagu keenayo wax cusub waajibinayaana kulli waa si shareecada iyo takaaliifteedu ahaydba oo shareecaduba guud ahaan baraa'adaa hore ayay meesha saartay iyadoo dadka waxba waajib salaadi ku ahayd bay salaadii wujuubkeeda yimi iyadoo xaj waajib ku ahayn ba xajka wujuubkiisa yimi waxyaalahan amar iyo nahyiba iyadoo marka hore taa wax loo raaca jirin khamrada dadka iskala cadaan oon dee aan loo diinin ayaa markii dambe nahyigu yimi oo markaa hore dee dembi aan kuba lahayn oo maalintii uxudba raggii dagaalamaya lagu dilay rag khamba soo cabday baa kuma jiray oo saxaabadii ah waayo cid u dishay ma cid u diiday may jirin nahyima iman oo waayo way jireen dad saasa waayo baraa'adaasaa ku jireen xukmigaasna haddaba wixii bedelaya kaasi ujeedada waa dee xukumkii dambe yimi kaa hore waxaa la arkaa markii hore iyo xaaladii hore buu waafaqsan yahay markaas saasaa loo kala horreysinaya buu leeyahay لأن النافية جاء واجب على مصطلب العقل هو هرية عقل قسم كان هي عدم ده حكم ينتاز أما عدم ده البراء الأسلية أما يروح تكليف لآن يوحى هذا وح مغير إيمان والآخر ككلنا والآخر ولأن الآخر ككلا متأخر المدة بيه ويه فكان كالناسخ واحد بدل يوكل أيو نقضي مثل حديث بصرة وأبي هريرة في نقض الوضوء بمثل ذكر عندنا جانب كلامه ويبنون ناسخي مرسوخ عن لقبان لقين oo imika janib tarjix laga dhigo fa yuqadamu xadiidka busra waa la horreysiinaya abu hurayra cala xadiidi darq ibni caliyin likawnihi jaa calaa mustadalaatilo intaan dee arrintan midna tadakarho ama iman ruuxa dee dakarkiisa xubnihii kaleu la mid ahaa xaaladii hore ayuu waafaqsan yahay marka haddii aad taasi tirina waa istisxaab ku samayn lahayd ee haddii imika anina naskan midna tadakarho falyatawada aynaan helin dee maxaad odhan laydun kol haddaan shareecadii xaggeeda wax taa bedelayaa jirin istisxaab baa iman lahaa xukumkii hore muxuu ahaa asalkiisu ibaaxu ahaa ibaaxadii un baan wadan layn ilaa wax bedelaya aan hello wixii bedelaya kuwani noqdeen markaa taasaaba lagu horreysiinaya wey tuqadamu waa la horreysiinaya riwaayat lisbaati sugidda riwaayadeeda calaa riwaayati nafyi nafyiga riwaayadii liana almusbita kan wax sugaya macahu maciisa waxaa ziyaadatu cilmin cilmi ziyaadadii oo khafiyad qarsoonaatay cala naafi waatana waa maxay laba khabarba ama laba raawi ayaa wax kaliya ka wada warramayaan midi waxaasi waa jiraa buu leeyahay midna ma jiruu leeyahy midi nafyi weeye midna waxbuu sugaya kan wax sugaya cilmi ziyaado kan ka qarsoon baa jira markaa isbaatkaa la horeysiya misaal haddaan soo qaato rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wala waxa weeyaan wux markii fatxu maka kacbaduu galay horaynu taa dikrigeeda usoo aragnayba kacbada markuu galay dad yaroo kooban baa la kulmay oo la galay oo kale bal masalan halkaa dadkii koobnaaya laba galay bilaal oo kale wuxuu ihi rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh salaad buu ku tukaday buu ihi saxaabi kale ayaa arrintiisu ahayd ee nawaaxideeda iyo dhinacyadeeda inbuu takbiir iyo duco laba yime buu tukan oo kale marka maxay noqotay midi waxbuu sugayaa salaadii buu rasuulku maalintaa tukaday midna wuxuu sugayaa waa kan duco iyo takbiir baa jiray waana nin la socday nuusaano xadiiskiisa midna waa xadiiska bilaal oo kale maxaa la horreysiiyey riwaayada bilaal oo waayo waxaanu keli ogeyn waxaa dhici karta dee me albaabkana waa la xiday meel madowbaabay ahayd midba meel baaba dhici karta inuu iska galo ku cibaadaysanayay marka markaa rasuulku labada ragcadood tukanayay bilaal waa wuxuu arkayey laakiin saxaabigan kale waxa weeyaan takbiirtaa uu ogaa mooye ma arkayn bay ka dhigan tahay oo anfintiisana waxaa lagu xambaaraya un cadam alcilmi waa inaanu ogeyn wax dhacay kana wax dhacay buu og yahay markaa isbaat iyo nafy hadday kulmaan waa taas oo kale ee suurooyin waxaa dhici karta kolkon nafyigu xoog yeesho markuu nafyi khaasa yahayba laakiin arrinku waa taas oo riwaayadan isbaatka keenaysa ayaata nafyiga ka horeysa maxaa la horeysiya waxaan kani ogeyn buu kani og yahay wax sugaya oo tan way kaba qarsoon tahay yuqadamu waa la horreysiinayaa almuqtadi kii keenaya lilxadri xaaraamnimo calalmubiixi kii wax banaynayay likawniha shi saxwada macnaa haddii uu yimaado laba daliil wax kaliya ka wada hadlayaan mid wuxuu ka dhigayaa waxaan inuu xalaal yahay midna inuu xaaraam yahay ka xaaraamnimada keenayaa la horreysiinayaa sababta loo horeysiyena waa ixtiyaadkan oo e meeshii haddaan xaaraamtii samayno kuba dhacdo ba labadoodii ka dhigna inuu ixtimaalkana waa jira ixtimaalkana waa jira haddaba xaaraamtii haddaan ku dhacdo nafsadaa ka ratibaysa si xaaraamnimada ka ratibaysay ah laakin haddii bal waxa weeyaan shaygan laleeya waa banaanya aynu samayn weyno waxaa loo xinaga xidhani ma jiro dee samayntiisana maslaxa inoogu tacalluqsani ma jirto ka tegiisa laga tegina mafsada kama imanayso oo xaggii ficilkii iyo tagiitoona ka tagiitoona maslaxii mafsada kuma jirto laakin ka ba waxaan qadaraynaa haddii aan kan idhaah waa xaaraam oo aynu kuma dhacno dembi baa meesha iman laakin kan haddaan ja- jaanibkii kale u dhigno oo bal masalan waxani waa xaaraam isagoo mubaaxa aan uga tagno ee wax mubaaxa maxaad u samayn weydeen laynama odhanayo wixii nagu sheegayaa ma jirto kan laakin waxbaa inoogaba imanaya marka jaanibkaasa xadar iyo ibaaxa hadday kulanto daliilka xadariga ayaa la horeysiyaa way الاجتهاد والتقليد بل والله سبحانه وتعالى أعلم